أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah muqdisho maxaa naloogu tumanaa maxaa naloogu maxaa sameynaa maxaa naloo jirbina maxaa naloo badxina warba dowladayda anaga warba dowladayda anaga gumaada gumaad maan ku noolaan karnaa gumaad ma rabno dhulboobka oo meel daran gaaray kooxda riddada oo markii ay ka soo dhammaatay dhulalka shacabka duulaan birilqaa ku haysa suuqyada ganacsiga iyo wadaadxumayaashii xaaraanta xasan sheekh u xalaalayn jiray oo markan yidhi dhulboobku ma bannaana warbixin xiise badan oo ku aadan xaaladda muqdisho barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah boqol ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya oo xasan guurguurte ku marag furay inuu shirkad shisheeye u xidhay ganacsiga xoolaha soomaalida iyo xildhibaanada uu ku goodiyey inay tallaab qaadi doonaan haddaba waa kee ganacsadaha uu xasan dal xaraashe u xidhay ganacsiga xoolaha soomaaliyeed warbixin ayaad dhegaysan doontaan taliyaha ciidanka yuganda oo ku hanjabay inuu madaxa ka goyn doono hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi sidoo kale faafareebku waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa dhaqaale xumo awgeed shirkadaha waaweyn ee dalka oo bilaabay inay ceeriyaan boqolaal ka mid ah shaqaalahooda maxaa sababay inuu burbur ku sigto dhaqaalaha ganacsatada gobolka banaadir barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kulan wadatashi ah oo agaasinkiisu lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin loogana hadlayay horumarinta dacwada ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada oo ku soo gebagaboobay degmada buqa qable kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan kama marna kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool gaar ahaan kobcinta qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa muqdisho dhulboobka ayaa meel daran gaaray iyadoo kooxda riddada soomaaliya markii ay ka soo dhammaatay dhulalka shacabka duulaan bilirqaa ku haysa suuqyada ganacsiga haddaba ku soo dhowaada warbixin xiise badan oo ku aadan xaaladda magaalada muqdisho waxaa inoo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad ilmaha afka ku qaadayo wax ay jiingadahood qaadan karto Hadda- haddii kale cagafaaba lagaa galaa waa ribayn xoog laha maanta laygu si- waa mid ka mid ah hooyooyinka isku darsaday duruufaha adag da'da iyo xaaladda ka jirta magaalada muqdisho waxaa lagu wargeliyey in ilkaha ay ku qaadato jiingadaha carruurta iyo deyrka cooska ka samaysan ee ay qoraxda kaga gabaadsanayeen tobannaanka sano ilmaha afka ku qaadayo wax ay jiingadahood qaadan karto Hadda- haddii kale cagafaaba lagaa galaa waa ribayn xoog laha maanta laygu soo yiri sabad sabad dagaali jirta ilmahoodiyaan ku haya ilmi dhashiisiyaan ku haya dhashay dhaleenaan ku haya wax kaleeto oo waa saamaynta ugu yar ee dhulboobka xargaha goostay ee ka socda magaalada muqdisho kaasoo dallaalka ugu weyn uu ka yahay xasan dalxaraashe madaxa kooxda riddada soomaaliya tirakoob ma laha gaboodfallada awood sheegadka iyo waxa ka soconaya gobolka banaadir buudka ayaa lagula tuntaa dadka kuwooda danta yar iyadoo halkaasina ay ka macaashaan ganacsato dhigmirata qandaraaslayaal ah si fooqaq dhaadheer looga hirgeliyo goobihii marasta laga kiciyey warbixinteennan waxaan isdultaa ku samayn doonnaa heerkee ayuu gaarsiisan yahay dhulboobka ka socda muqdisho waa ayo cidda boobaysa dhulalka shacabka iyo kuwa hantida danta guud maxaase isku soo beega mar kasta dhulboobka iyo gurguurte burburinta iyo barakicinta lagu hayo marasta iyo maatida deggan dhulalkii hore ee dowladda waa kuwa xarga goostay oo si weyn looga dareemayo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ma jirto beddel loo samaynayo iyo dibudejin intaba taas cagsigeeda dadku waxaa lagula kacaa falal guracan oo isugu jira burburin iyo jirdil mararka qaarkeed maleeshiyaadku waxay dadka u adeegsadaan rasaas noolnool dhulalka la boobayo ayaa isugu jira ilaa saddex nooc tan koowaad waa dhulalkii danta guud sida isbitaallada iskuullada fagaarayaal suuqyo iyo dhulal ay lahayd dowladdii siyaad barre qaybta labaad waa dhulal ay leeyihiin dad shacab ah oo sifo sharci daraa lagu qaadanayo waxaana marmarsiyo looga dhiganayaa in dhulalkan ay ka iibsadeen dowladihii dalka soo maray sida middii siyaad barre cabdulqaasim ilaa cabdulaahi yuusuf waxaa xusid mudan in dhulalkan ay yihiin milkiyad shacab oo waxay haystaan sabarloogooyin iyo dukumentiyo sugan kuwaasoo dhammaan nootayooyinka ka howlgalaa muqdisho ay sugeen oo ay ka wada markhaati kaceen qaybta saddexaad waa dhulalka kooban xarumo waxbarasho hay-ado ay lahayd dowladdii dhexe balse iminka ay degganaayeen dad danyar ah kuwaasoo haba yaraatee markii la barakiciyey aan la siin dhul iyo meel kale oo ay degaan haddaba dhegayste waxaad isweydiinaysaa waa ayo qowlaysatada manaxdada ah ee gowraca iyo boobka ku haysa shacabka muslimiinta ah ee reer muqdisho shuftadaasi waxaa liiska lambarka koowaad uga jira xasan sheekh maxamuud hoggaanka kooxda ridada soomaaliya bilowgii hore ee sannaddii laba kun iyo labaiyo labaatan ilaa laba kun iyo saddex iyo labaatan gurguurtee dhulboobka waxaa wakiil uga ahaa qoyskiisa iyo xigtadiisa sida xaaskiisa oo astaan u noqotay burcadnimo balse hadda waxaa boobka si xowliya ku wada xubno ka tirsan xisbigiisa loogu yeedho damuljadiid xasan wuxuu samaystay basaasiin u soo ishaafalateeya meel walba oo uu ku yaal dhul ay deggan yihiin dad nugul oo aan haysan cid ka dambaysa iyo cid u hadasha inta dhacdooyinka layaabka leh ee laga soo diiwaangeliyey muqdisho waxaa ka mid ah in madaxda kooxda ridada ay dharaar cad dumiyeen xarun caafimaad oo ku taalay degmada hodan ee gobolka banaadir dadkii ka shaqaynayey m c h kan la burburiyey ayaa warbaahinta u sheegay in bukaanno boqolaal ah oo jiifay xaruntan caafimaad lagu duldumiyey qolalkii ay jiifeen ee lagu dabiibayey meeshaan waxaan ka cabanaynaa annagoo ah kummuunidka xaafadda m c h hodon qaybta taleex iyadoo calaa maalin lagu qabto haddaan aragnay shan boqol afar boqol oo qofood oo ruux oo kun meesh jiif bukaan socod mid oo xaalkiisu daran yahay wax walba koolejinka ugu weyn ee xaafadaha waxaa noo keenay saaki markii waagu baryey dhagax xataa waxaa nalaku yidhi afkeen laku yidhi xasan sheekh wuxuu qaatay afar boos siddeed waa meesh boos afarna waxaa qaatay ninkii ahay waraaq waxaa idin imaanaya madaxweynaha dekreeto madaxweyne oo afar boosna uu leeyahay waxaa muqdisho ka howlgala magafayaal ka macaasha boobka gurgurta iyo dhiigga maatida kuwaasoo huwan magaca ganacsato dhulka la boobo ayay ka hirgeliyeen mashaariic sida isbitaallo daaro dhaadheer oo ganacsi iyo hoteello faafistaar ah dhulkan laga samaynaya mashruucan oo la yidhaahdo dhulka bangaaryada waxaa iska leh bangiga dhexe ee soomaaliya fikradda inaan maalgelino ama aan horumare ku samaynana bangiga dhexe soomaaliya ayuu ka yimid annagu inta u tagna xataa ma anaan dhihin dhulkana siiya waxaan rabaa dadka inaan u caddeeyo dhulku lahaanshihiisa bangiga dhexe ee soomaaliya iska annaga waana laka kireeyey kira waayo waqti cayiman inaan horumarkan ka samayno kiradaasu markay dhammaataana dhulkay waxaa ku yaalla waxaa iska leh bangiga dhexe ee soomaaliya haddii laha yidhaahdo marka saas loo fahma iyadana maanta mar kale ganacsato ka cabanaya dhulboob lagu sameeyo goobo ganacsi oo horay uga gubtay barxadda suuqa yaasiin ee degmada xamarweyne ayaa bannaanbax ka dhigay degmadaasi kuwaasoo sheegay in dhulkii ay ku ganacsanayeen muddo dhowr iyo soddon sanno ah lagu wareejiyey shakhsi ay ku sheegeen inuu ganacsada yahay balse qayb ka ah qowlaysatada dhulboobka wadda
dhashay baanu nahay dhulkan iyo dadkii ganacsadaha ay ka gubteen waxa weeye markii aannu la tagnay waxaan tagnay guddoomiyahaan u tagnay gobolka ballan baannu lahayn wuxuu yidhi anigaa dhisaya adinkaa inii dhisayaa wuxuu yidhi waxa weeye waddooyinka ma bixi kartaa annaga waddada bixinayn dadkan annagaa u dhisayna sidaas baannu ballan ku lahayn ballangananoogaadi gudoomiyaga ballanganoogaadi ballan ilaahiya noogaadi ballankiina ninku bahi hata meel an bahi ma oshiye ma aragne onigi meel un walga deentahan qaadadaani tukaami unahan deensidaani hoolahanka deensidaani oo ma aragne deentan haniisiyaayi oo ma aragne yana noo hoogi hortiisa fafadhiina bannaanka fafadhiina yaa nin oo saxiixaygaan wataa waa kanaa waa laygu wareejiya dhahaaya anaa iskale ciddii iridda ka soo taagtana xabadaan beer ka u gelinaa dhahaya iridda ka taagan oo qaatay annaga haddaan xataa kiro ugu tagna maanta nagama kiraysanayo xaalka xamar ka jira waa mid u xun xoogsatada soomaaliyeed iyo kuwa aan xeeladda lahayn waxaase la gudboon shacabkeenna inay qaataan midnimo u horseedi kartaa inay iska faydaan qowlaysatadan boobka iyo barakicinta ku haysa ee xuquuqdoodii duudsiisay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa haddaba dhinaca kale markii ugu horraysay culammaa suuga u fadwooda kooxda riddada ayaa iyana war cusub ka soo saaray dhulboobka muqdisho ka socda diidmadooda maxay daaran tahay maxaase xilligan ku soo beegay waxaa arrimahaasi la socday barnaamijkan igala qaybgelaya walaalka maxamed xasan alfaatix heye maxamed bismillaah waad mahadsantaha walaalka runtii sida aan ku dhagaysanay warbixinta faysal soomaali dhulboobka ka socda caasimadda wuxuu marayaa marxalad ama kaag leh oo si ugu talagal ah loo boobayo hantida danta guud iyo midka shacabka intaba ka hadalka dhulboobka aad buu u batay shacabkiina qayladu waa ay ka dhammaatay mana jirto cid u damqatay oo dhulalkoodii usoo celinaysa amba hakinaysa boobka ee dhulalka xataa si kumeel gaar ah looma hakin arrinta cusub ayaa ah in markii ugu horreysay ay wadaada xumayaasha taabacsan kooxda ridada ay arrinkani soo farageliyeen oo ay ka hadleen hadda waa kuwii xaaraanta u xalaalayn jiray kooxda ridada ayaa iminka dhegaha ka furaysan waayey baaqyada ka imaanaya shacabka lagana yaabo in qudhooda saameyn ay ku yeesheen falalkan dhulboobka ah ugu horeyn kulan ay muqdisho ku yeesheen ayay uga doodeen dhulboobka wadaada xumayaasha waxaa hogaaminayay bashiir axmed salaad oo sheegta inuu yahay madaxa hay-adda culimada mararka qaarna xoqda kaarka hogaamiyaha kooxda al-ictisaam bayaan ka soo baxay wadaada xumayaashan ayay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo dhammaantood ku dul wareegeysanaya dhulboobka waxay sharciyadda ka qaadeen dhulka la boobayo ee kooxda ridada ay ku howlan tahay waxay adeegsadeen kalimaad ay ka mid yihiin in kooxda ridada ay dhulka u adeegsanayso laaluush iyo fasaad maaliyadeed shirkadaha iyo ganacsatada ayay uga digeen inay ku dagmaan iibsashada dhulalkan ay ku sheegeen kuwa aan qaanuun ahayn waxay carabka ku celcelinayeen in waxa socda aysan qaanuuni ahayn sida ay hadalka u dhigeen arrimahan waxay ku yimideen baa la yidhi markii hay-adda khayriga almanhal oo ka mid a hay-adaha ka shaqeeya soomaaliya ay damacday inay iibsato dhul ballaaran oo muqdisho ku yaala balse booli ah oo kooxda riddada ay dadkii deganaa ka boobtay bayaanka ka soo baxay wadaada xumayaasha waxaa lagu yidhi guddigu wuxuu go-aamiyey in hay-addu aysan ku lug yeelanin dhul iibsiga dowladda oo ay ka fogaato sababtoo ah waxay ku lug yeelanaysaa saddex qodob waxaana ka mid ah hanaanka dhul iibsashada dowladda oo ku dhisan musuq maasuq laaluush iyo lacagta dhulka oo aan lagu celinin qasnada dowladda ee wadaada xumayaashu waxay halkan ku caddaynayaan in xasan garguurte iyo karaaniyaashiisa ay laaluush iyo musuq maasuq ay ku sameeyaan dhulalka danta guud iyo midka ay shacabka ka dhaceen xataa iyagu uma sidna lacagta boolida ah ee ay bangiyada ka buuxsanayaan ee iyagii ayaa issii qiyaameynaya sidoo kale waxay ku yidhaahdeen sumcadil ayaa hay-adda kaga imaanaya iibsashada dhulalkan hay-addana hadafka ay u taagan tahay ayaa baylaha noqonaya waxaa laga yaabaa bay yidhaahdeen in dowladaha xasan garguurta ka dambeeya dhulalkaas ay soo celiyaan maadaama uu baalmarsan yahay sharciga iyo habraacyada wadaada xumayaashan kooxda ridada u fadwooda waxay carabka ku adkeeyeen in waxaa hadda ka socda magaalada muqdisho aan la dhihi karin dhul ay dowlad iska sii iibinayso balse ay yihiin een, boob qayaxan waxayna eh, sharciyadda ka siibeen halkudhigyada kooxda ridada ay warbaahinta ka sheegto oo ah in dhulkan ay ahaayeen dhulal caam ah iyaduna ay u baahatay bashiir axmed salaad iyo kooxdiisa waxay ku caddeeyeen bayaanka in dhulalka la boobayo ay yihiin kuwo dan guud islamarkaasna dadka shacabka ee dhulalka ay leeyihiin laga qaado lacagaha kasoo xarooda aan dan guud lagu qaban ee shakhsiyaad gaar ah ay jeebka ku shubteen Een, runtii arrintan durbadiiba een, siyaasiyiinta ayaa ka hadlay een, cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida ee kooxda ridada ee, ayaa arrinkan soo dhoweeyey ee, wuxuuna sheegay inay tahay mid marle arag ah Een, bulshada ayaa siyaabo kala duwan baraha bulshada ee kaga hadashay shacabka oo ka dheragsan mawaaqifta aadka u foosha xun ee wadaadaxumayaashu ay ka qaataan een, xaaladaha dalka waxay yidhaahdeen yaa wadaadadan fadwo ka qaadanaya soo ma ahan kuwii xasan gurguurta u fadwooday inuu faagto qabuuraha iskoolobulusiya kadibna uu ka gato dowladda turkiga oo culimmadu maxay mar hore kaga hadli waayeen arrintan ma waxay soo hambaabireen markii lagu kala baxay hantidii danta guud iyo midda shacabka ah Een, fasiradaha kala duwan ee laga bixinayo waxaa xilligan ka dhawaajiyey ee wadaadaxumayaasha Ee, waxaa ka mid ah in dadka qaar ay aaminsan yihiin in shakhsiyaad ka mid ah wadaadaxumayaasha qudhooda een, dhulal iyagu ay lahaayeen kooxda ridada ee u dhacday kadibna ay ku qasbanaadeen in mawaaqiftooda bannaanka ay keenaan si walbo ay haataba arrinta dhulboobka waa waxa ugu daran ee hadda dadka muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya laga hadalhayo xasan garguursana dadku waxay u arkaan nin bilaash xita ah oo xaraashaya maalka ummadda soomaaliyeed الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee khaza waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa barta gelinkii dambe ee maanta lagu baahiyey muuqaal ay soo saartay kataayib alakhbaariya kaasi oo ah qeybta shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix ay mujaahidiintu ka sameeyeen degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa boqol xildhibaan oo war-saxaafadeed ku xaqiijiyey in xasan gurguurte uu ganacsado shisheeye u xiray ganacsiga xoolaha soomaaliya maalin kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xasan gurguurte uu ganacsiga xoolaha soomaaliya u xiray shirkad shisheeye ay arrinkaasi qayladhaan ka soo saareen xildhibaano ka tirsan xukuumadda muqdisho warburtiyeed rasmi ah oo ay soo saareen ku dhowaad boqol xildhibaan ayay ku xaqiijiyeen in xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu ganacsiga xoolaha dalka u xiray ganacsade lagu magacaabo abuyaasir kaasi oo u dhashay dalka yemen balse shirkado ganacsi ku leh dalka imaaraadka carabta xildhibaanada ayaa war-saxaafadeedka ay soo saareen ku cambaareeyey tallaabadan uu qaaday xasan gurguurte waxayna ku tilmaameen khiyaano weyn oo lagu curyaaminayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed waxaan cambaareynayna falkan uu ku kacay madaxweyne xasan sheekh oo xadgudub ku ah xuquuqda shacabka soomaaliyeed islamarkaana cunuqabatayn ku ah ganacsiga xorta ah ee muwaadinka soomaaliyeed arrinkan wuxuu abuurayaa in dadka tirada badan ee ka shaqaysata ganacsiga xoolaha ay baylaha noqdaan oo ay waayaan hantidii ay heli jireen wuxuu dhabarjab ku noqonayaa kobcinta dhaqaalaha waddanka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay een, boqolka xildhibaan inkiiskan halista ah ay xaqiijiyaan xildhibaano fara badan oo ka tirsan xukuumadda muqdisho islamarkaana magacooda ay ku saxiixaan bayaanka ayaa bannaanka soo dhigaya heerka uu gaarsiisan yahay musuq maasuqa madaxweynaha xukuumadda muqdisho oo astaan u ah dhulboob burburinta dhaqaalaha dalka iyo inuu dowlado shisheeye ku wareejiyo badda iyo beriga soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidanka uganda oo ku hanjabay in uu madaxa ka goyn doono hogaamiyaha mucaaradka taliyaha ugu sarreeya ciidamada uganda ayaa fariin goodis ah u diray mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan waddanka uganda kaasi oo uu ugu hanjabay in uu dili doono genaraal muhuusi oo ah taliyaha guud ee ciidamada uganda ahna nin uu dhalay baadariga madaxweynaha ka ah waddankaasi yuweri museveni ayaa bartiisa gaarka ah ee ex oo horey loo oran jiray twitter soo dhigay qoraal uu ku shaaciyey sida uu u doonayey in uu u dilo hogaamiyaha mucaaradka ninka lagu magacaabo bobbi weyn wuxuu tilmaamay in uu doonayo in uu madaxa ka gooyo hogaamiyaha mucaaradka uganda balse uu ku ixtiraamayo nin lagu magacaabo masee sida uu hadalka u dhigay haddii masee uusan halkaasi joogin maanta ayaan madaxa ka jari lahaa ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa oo ay daabacday wakaaladda wararka ee royters waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dabaylo ka jira xeebaha muqdisho iyo badda oo lagu laayahay tiro dadda ah kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa sheegay in badda xaaladeeda ay kacsan tahay oo ay dabaylo ka jiraan laguna laayahay kalluumaysato dhowra rooble nuur maxamed oo ah naaquude ka kalluumaysta xeebaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay baddu kacsan tahay ayna ku maqan yihiin dhowr qof oo aanan nolol iyo geeri lagu heenin waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa warbixinada ku daabacan mareegta warbixin uu daabacay wargeyska new york times kaasi oo lagu soo bandhigayo dembiyada dagaal ee ka dhacaya waddanka suudaan warbixintan oo wadata cadeymo ayaa lagu soo bandhigayaa baaritaano la sameeyey muddo lix bilooda waxayna soo bandhigaysaa xasuuqyada iyo dembiyada dagaal ee ay ku kacayaan dhinacyada isku haya waddanka suudaan sida milatariga iyo kooxaha gurmadka deg dega ah ee imaaraadka uu dacmiyo haddii aan dhanka kale eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka khaza diyaaradaha gumaystaha yuhuuddu waxay saacadihii lasoo dhaafay bashir duqeymo baalnimaha ka geysteen marinka khaza waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxay sheegtay in gumaystuhu saacadihii lasoo dhaafay ay geysteen ilaa saddex xasuuq oo ka dhan ah qoysaska rayidka ah ee reer khaza waxayna intaasi ku dartay in cisbitaalada lasoo gaarsiiyey shuhadada afartan iyo sagaal xubnood oo filistiiniyiin ah iyo dhaawaca toddobaatan iyo shan kale oo abriye ah dhanka kale haddii aan eegno tirakoobka guud shuhadada marinka khaza tan iyo toddobadii oktoobar waxay gaartay afartan iyo shan kun sideed boqol konton iyo afar xubnood oo filistiiniyiin ah una badan haween iyo caruur waxaa sidoo kale tan iyo toddobadii oktoobar duqeymihii dhacayay ku dhaawacmay boqol iyo sagaal kun boqol soddon iyo sagaal qof oo filistiiniyiin ah dhanka daanta galbeed haddii aan eegno weerar toogasho ah oo maanta ka dhacay bariga qalqiiliya ayaa lagu beegsaday baabuur ay la socdeen gumaystaha yuhuudda weerarkaasi waxaa lagu dilay saddex xubnood oo mustawdiniin ah sida uu xaqiijiyey maamulka gumaystaha yuhuudda halka lagu dhaawacay sagaal kale oo mid ka mid ah ay xaaladiisu tahay mid daran howlgalkan waxaa bogaadiyey kooxaha wax iska cabinta filistiin waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aadaha looga hadalhayey arrinta ku saabsan dhaqaale burburka xoogan ee dalka ka jira gaar ahaan magaalada muqdisho warar si aadaha la iskula dhex marayo baraha bulshada ayaa sheegaya in qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga dalka ay iska ruqseeyeen boqolaal ka mid ah shaqaalahooda sababo la xiriira iyagoo bixin waayey mushaaraadka ay siinayeen dadka oo arrinkan si aad ah uga falceliyey ayaa ku sheegay in ay sabab u tahay xaraashka dhaqaale ee ay ku howlan yihiin madaxda kooxda riddada arrinkaasi oo jilbaha dhulka ugu dhuftay dhaqaalihii dalka waxay sheegeen in kooxda riddada ay canshuuro xaddhaaf ah kusoo rogtay ganacsatada carab cumar oo ka mid ahaa dadkii fikradaha ka dhiibtay ayaa yidhi intii yareed ee soomaalidu burburkii kadib kaga badbaaday baahida daran waxay ahayd ganacsiga gaarka loo leeyahay haddana isagii ayaa dhulka galay oo dumay ee nin wata magaca injineerka waddanka oo isagana bartiisa facebooka qodobkan fikirkiisa uga dhiibtay ayaa yidhi oday xasan sheikh dhaqaalihii awal balliitay uu dhulka la sii galay shiid dartiis in waddanka oo dhan looga qaxo ayaan u malaynayaa ayuu yidhi xubintiina caawa bashiir waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaagka dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan wadatashi ah oo agaasinkiisu lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin loogana hadlayay horumarinta dacwada ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin culimo ducaad iyo waxgarad ka kala socday wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa ku soo dhammaaday degmada buqa qable kulankan oo talooyin laisku dhaafsanayey waxaa barbar socday dowro loo qabtay ducaadda labada wilaayo ugu horeyna goobta kulanka waxaa ka hadlay ducaadda wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan iyagoo sharxay dowrada loo qabtay iyo habsamu socodka dacwada labadaasi wilaayo anigoo ka mid ah ducaadii labada wilaayo ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee iskugu yimiday mu'tamarkii wadatashiga horumarinta dacwada iyo ducaadda oo ay qabanayeen maktabka dhexe ee dacwada waxaan rabaa inaan ka warbixiyo kulankaas dowro garab socotay oo ducaadda aqoontooda kor loogu qaadayay duruus lagu qaatan rabaa inaan ka warbixiyo duruustaan ku qaadanay waxaa ka mid a masأlaة الأsmاء والأxكاam sidoo kale waxaa ka mid a mahaaraat الqirاءة والkitaaba oo loogu talagalay dadka aan wax qorin in looga bixiyo jahliga oo wax qoridda lagu baro sidoo kale waxaan qaadanay الdacوة الfardiya sidoo kale waxaan qaadanay waxaa ka mid a alamnu waxaa kaloo ka mid a fanul'idaara sidoo kale waxaa ka mid ahay oo aad muhiimna u ahay fanulilqaac waxaan kaloo qaadanay atadbiiq fii fani lilqaac sidoo kale waxaan ku qaadanay muxaadaraad kala duwan iyo towjiihaad ducaadda la towjiihiyey amba la towjiihinayey sidoo kale waxaan ku qaadanay mahaaraad iyo tadriibaad ducaadda iyagana la barayay
muddo ku kooban sanad iyo bar wixii u qabsamay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ay hiiraan taqaariirteedii insha allahu tacaala iyo ixsaa'iyaad ayaan insha allahu tacaala soo cardin doonaa khayrkii jiray muddadaas iyo wixii soo qabsamay ee ducaadda muxaafadaadka ay joogeen ay qabteen ee si guud ahaan gobolka wilaayada islaamiga ee hiiraan insha allahu tacaala acmaashii dacwiga ahaa ee khayriga ahaa ee socday insha allah xagga ixsaa'iyaadka haddii aan ku hormaro masaajida ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ee ducaadda ay gacanta ku hayaan ee duruusta ay ka baxdo waa saddex boqol siddeetan iyo sideed masjid xalaqaadka ee masaajidda ka baxda muddadaas ee sanad iyo barka ah waxay ka koobnaayeen boqol iyo sagaashan xalqo tu dhammaatay iyo tu hadda socotaba maraakista dacawiga ah ee gobolka ka furan rag iyo dumar waxay ka kooban yihiin konton markas oo ay ku bartaan ragga muslimiinta ah iyo gabdhaha muslimaadka ah ee si guud gobolka ku nool ardada ka faa'iidaysata maraakistaas oo labadaas sinfi ay dhigtaan waa laba kun sagaal boqol sagaashan iyo kow arday oo rag iyo dumar ah maraakistaas inta ah farbarka ama maxal umiga waa laba kun boqol soddon iyo sagaal arday oo aan rajaynayn insha allahu tacaala sanadaha soo socda bilaha soo socdo dad badan oo ayaga ka mid ah kamiye fiican oo diintoodii barta u gudba in la heli doono insha allahu tacaala ardada ka baxday muddadaas sanad iyo barka ah farbarka ka soo baxday waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan arday oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii maanta kitaabka qur-aanka in aqrin karaan gaaray madaarista qur-aanka kariimka ah ee ilmaha yarka ah wax lagu baro jiilka soo koraayo mustaqbalkana rabo insha allahu tacala inay diinta sii xambaaraan waa afar boqol siddeetan iyo toddobo madaraso ardada wax ka baratane waa sagaal kun labaatan iyo shan arday muxaadaraadka muddadaas gudaheeda qabsamay waa saddex boqol konton iyo lix muxaadaro liqaa'aadka dacawiga ah ee muddadaa gudaheeda ku qabsamay sanad iyo barka waa afartan iyo sideed liqaa sidoo kale waxyaabaha qabsamay waxaa ka mid ah istiqdaab soddon iyo toddoba istiqdaab ayaa jirtay jawlaadka ee dacawiga ah magaalooyinka iyo muxaafadaadka iyo tuulooyinka qabsamay waa boqol soddon iyo shan jeer sidoo kale waxaa jira muddadaas gudaheeda qabsamay xalaqaatu tasxiixa loo yaqaano oo dadka looga saxaya nudqiga kitaabka allah subxaana wa tacala aqrintiisa ee muddada gudaheedan waxa qabsamay ama furmay waa laba xalqo sidoo kale multaqiyaadka dacawiga ah ee muddada gudaheeda qabsamay ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waa toddoba multaqo sidoo kale muddada gudaheeda waxaa qabsamay oo sanad iyo barka ah xamalaadka dacawiga ee hirgelay muxaafadaadka iyo tuulooyinka iyo baadiyaha ka hirgelay waa labaatan iyo sagaal xamlo oo dacawi ah dadka ka faa'iidaystay labaatan iyo sagaalkaas xamlo waxa ay yihiin toban iyo afar kun lix boqol konton iyo lix shaqsi ayaa ka faa'iidaystay sidoo kale muddadaas gudaheeda waxyaabaha qabsan waxaa ka mid ahaa dacwat ashaaric sagaashan iyo saddex jeer sidoo kale muddada gudaheeda sanadii barka ah ee acmaasha dacawiga ah ay qabsantay wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa ka mid ah xagga dowraadka ee muddadaas bulshada anwaaceeda kala duwan loo qabtay konton iyo lix dowro sidoo kale macaahidda ee sharciga ah ee gobolka ka furan ama qabsamay muddadaas gudaheeda waa sagaal machad anshidada mar'iga ah ama aflaamta jihaadiga ah ee muujinaysa xaqaa'iqda dalka uu ku sugan yahay iyo hardanka jira iyo cadowga iyo hasiimooyinkiisa muddadaas gudaheeda qabsamay waxa weeyaan jeer nadawaadka cilmiga ah ee masaajida ducaadda ay ka jeedanayeen culimmada muddadaas gudaheeda qabsantay waa soddon iyo labo jeer irshaadaadka muddada gudaheeda qabsamay sidoo kale tiradooda waa boqol iyo sideed mar xafalooyinka qabsamay muddada aan soo sheegnay oo sanad iyo barka ah gobolka wilaayada islaamiga hiiraan qismiga dacwad u qabsamay xafalaadka waa labaatan jeer oo xaflad ah muddadaas gudaheeda waxyaabaha ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan arrimaha dacawiga u qabsamay waxaa ka mid ahaa dib u hagaajin amaakin dacawi ah kow iyo toban makaan sidoo kale isla muddadan hadda aan xusnay oo sanad iyo barka waxyaabaha qabsamay waxaa ka mid ah in muddadaas ay hirgashay in la furo amaakin dacawi ah sideed markas culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee goobta kulanka talo ka dhiibtay ayaa iyagana soo bandhigay talooyin ku aadan horumarinta dacwada islaamiga ah waxaa farxad weyn noo ah inaan ka qayb gallo mu'tamar oo tashaawuri ah oo dacwada iyo ducaadda lagaga hadlayo si ay diinta islaamka usii socoto awalan asalba dacwadan iyo ducaadda ururintooda iyo horumarintooda iyo dadka gaadhsiintiisuba wax waajiba mise waa wax sunnaah dabcan waa wax waajiba ilaahay subxaana wa tacaala amare ayuu bixiyey waltakum minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf wayanhowna cani ilmunkar ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن نبي ساسوك عليه الصلاة والسلام وأمري إن لا يصدر دارمو حقا وأنا دعوة كوكا حقا لا يصدر دارميو ودينة إسلامك وددك اللي بريو ومدى أيضا وحنا أدعينا إن شاء الله تعالى ولينا هاي ومرضى ندى هذي دعوة كجنا كل ودعاء إلى الله إلهي سبحانه وتعالى أنك وها حفظيو hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo culimmadii noo soo safartay oo maktabka dhexe ka mid ahayd oo ducaadda waxaan leenahay sabir ha la ogaado wabilaahi towfiiq sala allahu calaa muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu bacdi taxiya ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad dhammaanteed iskale waxaan kaloo mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin qaas ahaan maktabka dacwada ee dhexe oo soo abaabulay mu'tabarkan lagu horumarinayo dacwada labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ilaahay subxaana wa tacaala ajar fara badan ha ka siiyo cid kasta oo tala ka geysatay maadaama ay talo oo xafladuba ay ku saabsaneed waxaan isleeyahay waxaa ka dhiman tobanka walaayo weli ma aanan maqlin markiska nuqabada weli ma maqlin allahu akbar weli ma maqlin waxaan markaa xarakada iyo maktabka dhexeba kula talin lahaa ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale in gobol kasta laga furo machad nuqabadu leedahay oo nuqabo soo qalin jebiday oo shahaado la guddoonsiinayo la gaarsiiyo anugu sidaas ayaan ku tali lahaa waana ximin loo baahan yahay maantana ummadda jirta sida badan nuqabadu waxay ka mid tahay dadka tiirarka u ah oo ka dhex muuqda ha la gaarsiiyo inay heer jaamacadeed gaaraan waxaan leeyahay waxa la soo barto qayr ama nimca ama diin hon hore u wadno ilaahay xabadaha gaalada rasaas hoga dhigo ilaahay ha ku jebiyo ilaahay ha ku dulleeyo ilaahay annaga ha noogu kaalmeeyo ilaahay annaga ha nagu garab siiyo waxaan leenahay cadow kasta oo soo dashaday ama soo dhaartay ilaahay ha futakadiyo ilaahay diinta ha noogu kaalmeeyo intaasa warkii ku soo koobaya wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله waxaa maanta farxad inoo ah ee, xafladan aan ka soo qayb galnay ee, maalmahan markaasi macnaha socotay ka kooban ee, labada wilaaya oo dariska ah waa wax aad iyo aad u weyn waaye adducatu ila allah in la abuuro oo markaasi tanshiidaad iyo marka loo sameeyo la kordhiyo dacwadii la hormariyo aad bay faa'iido u leedahay horumarka dacwadu wuxuu ku xiran yahay ducaadii oo markaa la hormariyo markaas naftooda markaasi macnaha kor loo qaado ayaa markaas ay ku xiran tahay dhulku baadiyaha aad ugu baahan yahay dacwada akhwaani fillah inaan markaa horumarino oo dacwadaasi aan marka rarno aan baadiyaha geyno miyiga aan geyno oon dadkaas miyiga degano xoolodhaqatada aan markaas la barino oon meeshii dugsi uu ku yeelaba habeenna aan joogno dadkaas tawxiidka laga saaxa waa laabudda marka akhwaani fillah waxaan soo jeedin lahaa culammadii fadhiga in laga kiciyo oo hadda waa la soo ururiyey maasha allah waa jazaakum allahu khayran waa labadii wilaaye wixii markaasi ka nuuxsanaya oo ducaad ahaa intaan markii in lamid oo kale in markaasi macnaha maga- miyigii loo diro oo miyigii markaa aan diinta geysiino jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى juhdigii in la sameeyo lagu dadaalo dadka loo dhimriyo si deganaana loogu sheego dadku isu aqoon ma aha waa kala aqoon gedisan yahay waa kala dabeecado gedisan yahay dabeecadda bani aadamkuna shataa waaye waa kala duwan tahay in sha allahu tacaala qofka walaalka ah in si degan oo macruuf ah wax loogu sheego ayaa tala ah kulligeenna waa nala ka rabaa in sha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arintaanu inay wax weyn u noqon doonto labada gobol ama guud ahaan soomaaliya inta diinta jecel baahidanna haysaa waa shareecada islaamka barashadeeda maadaama ay talo iyo tusaale loo baahan yahay waxaan codsanaynaa waxaa aad ugu sii daran oon aad ula sii jeclahay dadka degan jiinka webiga in aad iyo aad booqashada loogu badiyo towciyada loogu badiyo loo sheega wax insha allahu tacaala midaas ayaan kula talinayaa waxaa la rabaa dadka indhihiisa oo ay meelo kale u jeedaan ama qalbigiisa ay meelo kale u jeedaan mar kastaba lala hadlo oo mar kastaba lala hadla waxaa laga baabi'inaa ninkii maaragta qalbigiisa ay wax kale ku jireen waa- oo xagga u jeedi dhinaca maaragta islaamka ama kutubka iyo maaragta walaayada islaamka xaggee u soo jeesanaa marka arrintaas waa soo dhawaynaynaa Ee, markaas alla baxaan rabnaa wixii karaan ka hayna ina kabahan u talaynaa raalli aan ka nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim walaalaha ducaadda ee labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ee meeshaan iskugu keenay shirka wada tashiga mu'tamarkan ayadoo looga tashanayo ilaahay kitaabkiisa si shareecada loo hormariyo bulshada inta badan waxaa laga maamulaa dugsiyada qur-aanada macalimiinta dugsiyada macalimiintaas in laga warqabo ayaga dooraad la siiyo waxaa loo baahan yahay oo maanta lagu xisaabtamayana waa jiilka soo koraayo oo lasoo barbaarinayo oo wax la barowhayo haddaysan adig gacantaada ku jirin ay ay gacan cadow ay galaanne waa mishkilad badan tahay insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilaah maan dadka waa wada ducaad haddii aanan la helin dad xaqii isu dardaarmo oo maaragtay wanaaggii isu sheego la- ma- dadka dhan waxay noqonayaan dad khasaaray noqonayaan si ilahi qur-aankiisa ugu dhaartay subxaanahu wa tacaala marka dadka waa in khasaarada laga ilaaliyo oo dacwadii xaqeed la gaarsiiyo maaragtay la sabro oo dacwadiina markii la guda galo waxaa imaanaya culays iyo dhibaato iyo mashaakilaad ayaa imaanaya waa in lagu sabra iyadana maaragtay sabar lala yimaado annagoo ku dayanayna nabigeena calayhi salaatu wasalaam ood ogtihiin dhibaatadii uu soo maray waxyaalii dacwada ugu dulqaatay dhibkii loo geystay dhooshii laga laga jibiyey waa ogtihiin maalinkii daa'if uu tegey dhibaatadii ka soo qabsatay waxaasoo dhan wax la gaarsi ayay ahayd muxuuna ugu sabrayey in dadkiisa ee ama ummadda ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala risaaladii ay gaadho annagana marka waddadiisa ayaan hayna ummaddiisa ayaan ka mid nahay cid kasta wakhtiga ay joogto ayay mas-uuliyad ka saaran tahay dacwadan islaamka adiga wakhtigaada markuu dhammaado ood aaqara aado mas-uuliyaddaasi waa kaa dhacday laakiin inta aad joogto adduunyada aad joogto mas-uuliyad waxaa ku saaran dacwada inaad ka qayb qaadato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim dhallinyaradu waa waa bulshada qaybta ugu muhiimsan waaye waa lafdhabarka ummadda dhallinyaradu dacwadiinna bulshadu waa kala muhiimsan tahay waa kala qayqaybsan tahay dhallinyarada soo koraysay da'da yar waa da'ad ugu muhiimsan in la helo dad dhallinyara ah oo diinkan ka shaqeeya dadkii berri adinka idin bedeli lahaa marka adigu ama shahiido ama geeridii rabbiba kugu timaado dad ku bedelan aad samaysato in dadka dhallinyarada xooga saartaan dhallinyarada wax loo aqriyo dowraad loo furo awoodiinna inta ugu badan inaad ku bixisaan dhallinyarada aad ku bixisaan sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed kulanka wadatashiga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo gebagabeeyey sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waa xaflad mudan in lagu faano nawci ah ee sida boorka ku qoran oo aad arkaysaan waa mu'tamar ama waa shir kulan wadatashi ah waxa laga wada tashanaya oo laisweydiinayna ay tahay sidee dacwada aan ku hormarinnaa sidee aan ducaadda ku hormarinnaa si dadka loo gaarsiiyo waxay u baahnaayeen oo allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa moxameda u soo dhiibay waxa raggaa meesha fadhiya ay maanta ducaadda u yihiin oo ay dadka ugu yeerayaanna waxaa weeye ilaahay baa dadka loogu yeeraya dadka waxaa loogu yeeraya ibliis inay khilaafaan dadka waxaa loogu yeeraya nebi moxamed inay raacaan calayhi salaatu wasalaam badbaadada dadka muslimiinta ah waxay ku jirtaa diintooda islaamka waa dariiqa badbaadada marka dariiqaas badbaadada haddaan dadka loogu yeerin oo calaa cilmin aan loogu yeerin waxa adiga aad taqaanaad qof ku daaweyn kartaa ama cilmi ha noqdo ama maado kale ha noqdo waxa adiga aad fahamsan tahay oo aad garatay oo kaa dhaadhacaad qof ku daaweyn kartaa waxaan adiga kaa dhaadhicin qof kuma daaweyn kartid ikhyaarey sida meesha ku qoran mahaamta mu'tamarku walaalaha socday ziyaaray ahayd waxyaabaha runtii ay walaaluhu kala qaateen ama meesha ku qoran waxaa weeye in la kala dhegaysto afkaarta in la jamciyo lala kala dhegaysto la kala qaato ikhtiraaxaad tadwiiri ah oo ay ducaadda keenayaan leannu raggan meesha fadhiya xigmadu waxay ku jirtaa ragga quluubtooda iyo maskaxdooda ku jirtaa cid ka dhalaaliso oo ka qaadata unbay rabtaa raggaa meesha fadhiya waa rag wada culimo ah khibrad badan iyo muxuu ahaa howl badan iyo muxuu wax badan u soo joogay in laga faa'iidaysto walaalahood u yimidna ay u faa'iideeyaan culimada loo keenay ay wax faa'iideeyaan in wax la kala qaato khibraad la kala qaato ayaa ayadana ka mid ahayd in la tashjiiciyo hawshay ahayeen in looga mahadceliyo ugu yaraan in la yidhahdo horay u socda hadaalina allah idan barakeeyo loo duceeyo la taxfiiziyo la tashjiiciyo baa ka mid ahayd sida uun idiin muuqatana meesha dowraa lagu bixiyey oo duruus kala duwan baa lagu bixiyey afkaartaas la kala qaatay baa jirtay waxaa la kala qaatay taqaariirta dacwiga ahayd labada wilaayo hadda la joogo qaybta ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga hiiraan raggii ka socday waxaa laga qaaday warbixintii baa laga qaaday dacwada iyo howlihii socday waa aadna maqlayseen sida loo soo cardiyey ama loo soo bandhigay walaalaha hadda waxaa la siiyey mahaam iyo waajibaad waxyaabo shaqo ah oo la kala qaatay baa jira oo loo diray waxaan rabaa marka inaan warkayga dardaaran ku soo koobo dhowr qodob ah qodobka koowaad cidda aan u dardaarmayo waa walaalaha ducaadda wilaayaadka mashruuca noocaana mashruuc qiimo badan weeye ummaddu hadday fikirto oo meel la fadhiisto oo la shuureeyo oo wax la rogrogo adduunka waxaa ugu xun inaan la tashan haddaan aniga iska socdo adna aad socotid garashadii kugu jirtay iyo xigmadii kugu jirtay adiga unbay kugu asnaanaysa wixii anay igu jirayna anay igu jiraayaan laakiin ummadii hadday isu timaado oo wax la rogrogo war waxaan seen yeelnaa maxaan ka qabannaa waxaan gaaraynaa washington iyo roman gaaraynaa laakiin haddaan iska fafadhinno oo caqligaadii kugu jiray iyo xigmadii iyo taladii kugu jirtay iyo ra'yigii aad la fadhido anna aan la fadhiyo waa un yuuraraynaa gaalada xunoo wada wasakhda ahoo afar iyo labaatan sac shiraysan waad aragtay oo aan ilaahay aqoon oo nabi maxamed aqoon oo nacladaysa oo haddana shiraya oo fadhiya oo wax jeexjeexaya oo intaas soo warqadood qoraya annaga marka waa inaan fikirno walaalaha hadda qorshahan hadda wuxuu ku yimid tala rageed buu ku yimid ilaahayna u aqbalay subxaanahu wa tacaala halka aad joogtaan ha ku ekaynina eh waxaa laga yaabaa sanadka dambe noocaan ama namadka hadda ay tahay wax ka duwan kana qiimo badan ka fikir wanaagsan inuu soo baxe eh tanna gaarsiiya wilaayaadka islaamiga ah ayada nooceedana ha la badiyo kuwo kalena ha laga fikiro ummadan hadday diintooda fahmaan cadowgooda way fahmayaan xabiibkoodana way garanayaan waana hormaraynaa insha allahu tacaala walaalaha dacwada iyo diinta la gaarsiiyey ee ducaadda horeyba u shaqaynayay ilaahay ajrigooda ha badiyo ma seexdaan ma hoydaan ma hergalaan waxaad arkaysaa asaga oo kutubkiisii wata oo markaskaas gelaya oo madarasadaas gelaya oo masaajidkaas gelaya oo mooto saaran oo miiga ayagaa wax walba ah waa askar oo junuudday ku jiraan fuquurta ku jirta waa ducaaddii ayagaa dhigaya yacni meelaha ay dantoodii khaaska ahayd iyo muhiimaadka iyagu ay lahaayeenna waa u yeeliin ilaahay subxana wa tacaala baahiyaadkiinna ha idiin daboolo meel aadan adinka ogeyn oo ilaahay og yahay ilaahay adinkaga daboolo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib adinkana ilaahay subxaana wa tacaala taqwada kulligaanba hana waafajiyo si guud warkayga waxaan ku gabagabaynaya ama dardaarankayga mujtamaca guud oo muslimka ah wa khaasatan wilaayaadka islaamiga raggooda ducaadda ay maanta meesha fadhiyaan wilaayadeenna islaamiga oo shabeellada dhexe waaligeedii maanta ma joogo anaa matala walaalkay sheekh yuusuf sheekh ciise mujtamaca muslimka ama shabeellada dhexe ha ku noolaadeen ama wilaayada islaamiga hiiraan ha ku noolaadeene raggaa ducaadda oo hadda la soo afeeyey oo socda shaqada ay qabanayaan ama gabar noqo ama wiil noqo ama duqwaayeela noqe ha loogu kaalmeeyo qabuul ha la siiyo ha la aqbalo ilaahay dartii waxaa looga dhagaysto yacni niyada ha loo wanaajiyo ha la nashaadiyo ha la tashjiiciyo dadka muslimiinta ah oo naga maqan oo aan goobta joogin oo wilaayata ku nool raggan ducaadu hay ku laaban doonaana intaasaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabilaahi tawfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu